barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efyemada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca waana shan iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo een idinku haynana waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo si tadawacnimo ah dhallinyarada kale u siiya wacyigelin la xidhiidha iyo olalka horumarinta waara ama horumarka waara ee loo yaqaano sustainable development goals hawshan aan bilaabay waxay ku kooban tahay oo keliya waa wacyigelin sidii dadkaan uga wacyigelin lahaa hadday noqoto ardayda keliya kuma koobnaanayso laakiin qaybaha kala duwan ee bulshada sidii aan uga wacyigelin lahaa waa maxay s d gsku iyo faa'iidada s d gsku leeyihiin iyo maaragtay yoolasha horumar waara deebay inoogu wada faa'iideyn karaan yacni sideebay nooga wada faa'idi karnaa aniga iyo maaragtay tiimka kale ee dhegaysanayaaba sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyarada soomaalida kanada oo qorshaynaya in magaalada muqdisho ay ka dhisaan taallo lagu xusuusto xasuuqii soobe
kaalmiheesa ayaan iyaguna dhegaystayaal ka madhnaan doonin intaan idaacadda ku guda jirno heesaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
sidoo kalena waxaad maqli doontaan wararkii uu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xaakim maraykana ayaa amray in maamulka trump ay sii wadaan dhowrista toddoba boqol oo kun oo dhallinyaro ah oo haysta sharciga loo yaqaano daaka ama dreamariska tallaabadan ayaa ah mid si toos ah u burinaysa dadaalkii maamulka trump ay ku doonayeen inay kusoo afjaraan barnaamijkan xaakim heer degma ah oo lagu magacaabo john bates ayaa amarkan siiyey hay-adda ammaanka gudaha ee homeland security in ay qabtaan oo aqbalaan codsiyada dadka barnaamijkan soo dalbanaya barnaamijka daka ayaa xilligii obama u ogolaaday dhallinyarada wadankan la keenay iyagoo caruura oo aan sharci lahayn inay dalkan wax ku bartaan islamarkaana ay ka shaqaystaan iyadoo aan la masaafurin karin
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ku goodiyey salaasadii shalay qodobo sal u noqon doona barnaamijka nukliyeerka iiraan xiluu la kulmayay dhigiisa faransiiska emmanuel macron balse ma aanu samayn wax ballanqaada si loo joojiyo heshiiska hubka nukliyeerka oo uu ku tilmaamay mid aan fiicnayn iyadoo uu barbar taagan yahay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa trump uu ku celiyey dhallaacayntiisa ku aadan barnaamijka hubka nukliyeerka iiraan iyadoo lagaga bedelanayo in iyadoo lagaga bedelanayo in laga khafiifiyo cunaqabataynta macron oo ka hadli doona kulan wadajir ah oo arbacada ay ku qabsoomaya aqalka kongareeska dalka maraykanka ka hor inta aanu laaban ayaa isku dayey in uu ku dhiirigeliyo trump in aanu ka laaban heshiiska sanadkii labakunyoshanyotobankii ay la gaadheen dalka iiraan dalaal uu maraykanku ku jiro iyo weliba sidoo kale ay ka mid ahaayeen wadamada faransiiska britain shiinaha ruushka iyo weliba jarmalka
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkii dhallinyarada maanta kadib markii ay soo gabagaboobeen yoolalka horumarinta qarniga ama millennium development goals oo soo socda muddo shan iyo toban sana ah ayay dunidu isla garatay in dib loo bilaabo yoolalka horumarka waara ama markaasi barnaamijkaasi loo yaqaano sustainable development goals kuwaasoo lagu dhowrayo dadka iyo deegaanka gaar ahaana dhalinyarada yaraynta saboolnimada gaajada helitaanka waxbarasho tayale iyo weliba qodobo kale oo nolosha muhim u ah fatxi baashe cabdi waa wiil dhallinyaro ah oo sanadihii u dambeeyey wada ololo uu qodobadaasi ugu sharxayo dhallinyarada wax ka barata dugsiyada sare waxaana waxa uuna sheegay oo v o e da uga waramay waxaa ku dhaliyey cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu u waramay
magacaygu waxa weyan waa fatxi fatxi baashe waxaan aan cilmiga diibka ka dhigtay jaamacadda agmas markaas waxaan ilaa in ka badan iminka ilaa ku dhow ama shan sano ama lix sano aan ahaa dadka maaragtay iskaa wax uqabso dadkooda ugu shaqeeya jecelino markasta maaragtay bulshada dib wax ugu celiyo marka barnaamijka laftiisina wuxuu salka ku hayaa un intaa aan intaa soo waday maaragtay iskaa wax uqabsaa inaan ugu yaraan dadkan dib wax ugu celiyo ama waddanka wagaag waayahay markaa fadxi hawshan ugu horreynba haddaan ku weydiiyo maxaa kugu dhaliyey ama keenay inaad bilowdo walaal markii hore waxaa jiray yoolal ama yoolal horumar oo millennium baa la odhan jiray m d ts baa la odhan jiray two thousand two thousandkii baa la bilaabay ilaa two thousand shan iyo tobankii bay haayeen kadib kuwaas shan iyo toban sanay haayeen marka waxaa jirta markii aan jaamacad dhiganaya aan m d ts kaa dhiganay kadib markaan m d ts kaa dhiganay ayaa waxa aan aan baadhitaan baan markaa galay baadhitaanka markaan galay ayaa waxay soo baxday inay ahaayeen kiiskaasi sideed yool oo la doonayay maaragtay adduunka oo adduunka horta looma sinayn laakiin la doonayay maaragtay in yacnihii ama maxaa la yidhaha problemska markaa jiray in wax lagaga qabto kadib waxay qaaradahay xooga yacnihii isha gaarka ku hayay waxa kamid ahaa qaaradda africa marka waxaa jiray waxaan arkayay markaa goolashii oo sii dhacaya goolashi way dhaceen waxaan isweydiiyey markaa anigoo bulshada ku dhex jiraa ama arday ahaa ama si kale bulshada ugu dhex jira inaana maaragtay maqlin m d tskani waxay ahaa kuwiina huseeyey qodobadan ama sideedan yoolna ay ahaayeen caqabadayna haystay kadib markaas baan waxaan maalintaa wixii ku xigayba markaa waxaan bilaabay inaan yacnihii eega maxay maxaa adduunka markaa la shir imanaya waa kuwan m d tski dhacaya m d tski markay dhamaadeen ayaa waxay dhacday adduunkii wadatashi badan oo lagala tashaday civil society-ga hadday noqdaan private sectorka hadday noqdaan maaragtay dadkii kale aqoon-yahanka haya adduunka waxaa laisla waxaa laisla qaatay waxa la idhaha global goals global goalsku markaa waxa weeyaan toddobiyo toban qodob markaa toddobiyo tobankaa qodob ayaa waxa marka soomaaliya waxay ku noqonayaa yoolasha horumar waara yoolasha horumar waara kadib waxaa loogu talagalay iyaguna inay socdaan shan iyo toban sano kadib waxaa laisla qahay in yacnihii guul laga gaari karo tiyo yacnihii qayb kasta ay dhinaceeda noqoto hadday dawladdii noqoto hadday ganacsatadii noqoto hadday dhalinyartii noqoto tiyo xooga laisku wada geeyo in guul laga gaari karo waan gartay marka fadxi haddaan kaa dhex galo tusaalahaan oo kale markii hore waxay ahayd millennium development goals amaba yoolasha yoolasha horumarinta qarniga intaynaan u gudbin tan dambe sustainable development goalska ama s d g ga waxay idhahdaan taa hore macnaha ma waxaad tabaysay baa jira adigu xaggaaga ood islahayd ama kumay soo gaadhin ama waxbaa maqnaa intaan tanba loo gudbinoo taa horaa wax gafeen walaal haa waan odhan karaa waayo waxaa jirtay waxa koowaad wax laga bilaaba wa wacyigelin weeyaan in wixii maaragtay cambeyno wacyigelina la bilaabo dadku maaragtay gartaan horta waa maxaskani intaynaan sideedda gool sii dhex gelgelin kadib taantabaya taasay ahayd markaas waxay noqotay anigoo maaragtay shan iyo toban sano ay shan iyo tobankii sano maaragtay aanan aanan anigiyo dadkii maaragtay ila da-dahaa aanan aanan ka warhaynba waa maxay m d tsku marka taas bay ahayd waxaan tabayay ugu horeysay taasay ahayd intaan caqabadaa loo sii daadegin ba xagga hoose sideeda qodob waa maxay kala yihiinba waayahay hadda waxaad wadaa olole aad dhalinyarada iyo dugsiyada iyo goobo kala duwan aad wadooda ku faafinayso ood bulshadii u sheegayso maxaad fariintaad gudbisay iyo qodobada aad kala hadashaa maxay yihiin sax walaal waxaan kala hadlaa horta hawshan aan bilaabay waxay ku kooban tahay oo keliya waa wacyigelin sidii dadkaan uga wacyigelin lahaa hadday noqoto ardayda keliya kuma koobnaanayso laakiin qeybaha kala duwan ee bulshada sidii aan uga wacyigelin lahaa waa maxay s d tsku iyo faa'iidada s d tsku leeyihiin iyo maaragtay yoolasha horumar waara sidee bay inoogu wada faa'iideyn karaan yacni sidee bay nooga wada faa'idi karnaa aniga iyo maaragtay tiimka kale ee dhegaysanayaaba kadib baa waxa ilaa hadda aan u gudbiyey baa wax weeyaan waxaan ka bilaabay markaas ardayda sekadariyada markaa waxaa jirta si u n ka ama global goolsku ay ugu dhigan si maaragtay loogu gudbin karo dadka da-daasa intaan dadka waaweyn la gaadhin marka anigoo tii raacaya ayaa waxaan sameynay inaan culturekeena yacni ku ablay garay imika taan ka bilownay waxa inaan soomaali u bedelo marka ardayda maxay noqonayaan in qofkii maaragtay aad markaa wada fahansiin karayso qofkii miiga joogay qofkii magaalada jooga siyo wixina ay soomaali ku baxayaan marka waxaan aan u sheegayba waxay ahaayeen in waa maxay s d tsku yoolasha horumar waara faa'iidadii inoo leeyihiin say inoogu wada faa'iideynayaan ayay yacnihii adigu maxaad ka qaban kartaa adigu sideebaad maaragtay uga qayb qaadan kartaa qof kasta maaragtay siba uga qayb qaadan karaa marka taasna waan u tilmaamaya waan tusiyey kaasi waxau ahaa fatxi baashe cabdo ah wiil dhallinyaraha oo sanadihii u dambeeyey wade ololo uu wax kaga qabanayo arrimaha saboolnimada gaajada iyo weliba sidii waxbarasho ay u heli lahaayeen dhallinyarada cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu u waramayey qayb ka mida waraysigaasina dhegaystayaal beri ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhallinyarada maanta
mar kale dhegeystayaal ayaan idin leenay dhammaantiinba duhur wacaana wanaagsan magaalada boorama waxaa tababar socday muddo laba bilood ah loogu qabtay qaar ka mid a dadka ka shaqeeya daryeelka dhanka deegaanka kuwaasoo berinaya kordhinta iyo wax soo saarka xoolaha iyadoo siduu qorshuu yahay marka ay dhammaysteen amaba ay hawshaasi usoo gabogabowdayna qalab dhammaystiran oo ay ku howlgalaan gacanta laga geliyey wariyaha v o ed ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa tababarkan ka wareystay mas-uuliyiinta soo qabanqaabiyey iyo qaar ka mid a xubnaha wax ka bartay arrintaasi waxaana hadalka ku horumaraya cabdirasaaq maxamed axmed oo ah madaxa ururka tababarkan qabtay
ururkan waxaa la dhaha unique vision pastoral and lifestock development organization waxa weeyaan markaanu soomaali ka dhigno waxaa la ydhahdaa waxa weya indheergaradka horumarinta xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxa uu samaysan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xoolaha iyo sidoo kale sidii loo horumarin lahaa nolosha dadka reer guuraagaa ama xoolo dhaqatada tababarkan iminka aanu gobolka wadal ka wadno waxaanu u qabannay labaatan daryeele oo noqon doona daryeelayaasha caafimaadka xoolaha oo aanu ka soo kala qaadnay labada degme ee lughaya iyo boorama marka dadkii deegaanka ayaanu ee waxna qorayay waxna akhriyayay ayaanu ka soo ururinay waxaananu muddadaa dheer ku tababari doonaa daryeelka caafimaadka xoolaha waxay baran doonaan oo kale allahuma sal xanuunnada dhaca iyo sidii loo daweeyey sidii looga hortegi lahaa xanuunada faafaayo wax soo saarka xoolaha hoosu dhima sidoo kale xanuunada ku dhaca kalluunkaanu u dhigi doonaa shinnida allahuma salli calaa maxamed digaaga waxaasoo dhammaan udhiganaa waxaa kaloonu usoo u dhigaynaa haddii la yidhaahdo siyaabaha casriga ee kor loogu qaadi karo wax soo saarka xoolaha wax soo saarka xoolaha markaan leeyahay waxa weyaan dheefta xoolaha cad iyo caana ah sidii kor loogu qaadi lahaa axmed maxamed nadiif oo isagu ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha isla markaasina ka mida dhakhaatiirta tababarkan bixinaya ee u fidinaya daryeelayaasha caafimaadka ee xoolaha tababarkan iyo aqoontan aad baraysaan ma is leedahay waa mid ay u baahan yihiin daryeelayaasha caafimaadka xoolaha ee gobolku oo faa'iido u leh xoolo dhaqatada iyo xoolahoogaba waad mahadsantihiin v o a iyo gaar ahaan haashim dadkan halkan ku tababarayno muddada aad sheegtay ee labada bilood ah waxyaabahaan inta badan u dhigno waxaa ka mid a inta badan sidii ay u fidin lahaayeen daryeelka asaasiga ee xoolaha sida caafimaadka xoolaha daaweynta wacyigelinta dadka ay wacyigelinayaan ay ka wacyigelinayaan hadduu xanuun dhaco kale kontaroolkiisa ay ka wacyigelinayaan sidoo kale dadkan waxaa laga rabaa inay jayn noqdaan isku xidha wasaaraddii iyo bulshadii oo haddii wax ka itaarrooni meesha yimaado ay wasaaradda u soo gudbiyaan marka ay qaataan ama si ay dhammaystaan tababarka daryeelayaashani wax qalaba oo ay ku shaqeeyaan ma la siinayaa ka wasaarad ahaan iyo ka urur ahaanba doctor cabdirasaaq oo ka socda ururka u v o haa waxay ahayd inaan markii hore su-aasha su-aal muhiimada weydiisay haashim waxaa la siin doonaa qalab dhammaystiran oo kii ay ku howlgeli lahaayeen waxaa kaloo la siin doonaa marka ay hawshani u dhammaato barnaamijkani u dhammaato qof walba dawgadii uu ku shaqaysan lahaa marka qalabka iyo daawada iyo waxaan la siiyo daryeelayaashan wasaaraddu ma ku kormeeri doontaa siday ay u shaqaynayaan ay ugu shaqaynayaan qalabkii iyo daawadii la siiyey haa dabcan wasaaraddu hada jeer waxay ku dabageli doontaa qalabkaa lagu wareejiyey iyo dawooyinkaa lagu wareejiyey inay sidii loo baahnaa ugu isticmaalayaan ugu shaqaynayaan haddaan wareego dhinaca daryeelayaasha caafimaadka xoolaha ee tababarka loo wado ugu horeyn cumar aw cali allaale oo isagoo ka socda deegaankaasi sabawanaag ee ka tirsan degmada dilaac ee gobolkan awdal waxyaabaha casharada ee tababarkaee laydin siinayo ma yahay wax aad uga faa'iideyn kartaan deegaankii aad ka timaadeen ee xoolo dhaqatada ah marka hore waxaan salaamaya bahda v o eda gaar ahaan haashim iyo waxaa kaloo aan salaamayaa macalimiintayda tababarkan iga caawinaysa doctor cabdirasaaq iyo doctor axmed sheekh maxamed nadiif marka intaa laga soo gudbo casharada aan ka qaatay halkan waxay ahayd run run ahaantii mid aada muhiima oo bulshadu aada ugu baahnayd degmada sabad wanaag iyo guud ahaan degmada dilaadba waayo wax xarun caafimaad oo xanaano xoolaad ah oo ka jirtay degmada dilaa buurama ilaa halkaanu joogno ma ay jirinba goob yaroo xanaano xoolaada ka jiri jirtay degmada dila oo tiina imiga caagkaasa ma shaqayso marka waxaan is leeyahay aada bay bulshada ugu baahnay aniguna waxaan is leeyahay waad uga faa'iideyn kartaa waanad ka caawin kartaa wixii aada baratayna waad ku deeqi kartaa bulshadii aada ka timiday cabdiraxmaan farxaan dagaal waxyaabaha aad ka faa'iidaysatay tababarka ee aad bulshada ku celin doonto maxaa ka mid a marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a gaar ahaan haashin waxaan uga faa'iideyn karaa waxyaabo badan oo aanan kalkan ka bartay sida xanuunkii markuu neefkii ku soo dhaco waxa lagu garan karo sida loo kaantarooli karo sida loo daweyn karo intaa kadib wixii naga xoog roonaaday inaan kusoo la soo xidhiidhno ka wasaarad ahaan
khadiijo maxamed sultaan maadaama aad gabar tahay daryeelana lagu tababarayo xoolo dhaqatadii aad ka timid casharadan aad baranayso seed ugu daryeeli doontaabad sileeda waxaan ka caawin karaa sidii lanooga soo xushay ee lanoogu soo yeedhay in aan ka caawinno xanuun soo faafa cudurabda ku yimaada maya xarun la-aan caafimaad oo dee dhibaato oo ka taalla annaga oo wada xoolo dhaqataa aniga ka mid ah xoolo dhaqato xoolaha xanuun faafa oo ku dhaca oonan caawin lahayn caasho muuse xuseen dadka deegaanka aad ka timid ee xoolo dhaqatadee mays odhan karaan gabadh baad daweyn kartaa xoolaha dadku dee wixii hortaan soo bartay inaan intaan wax ugu qabto haa aqoontayda haan gaarsiiyo iyo qalabkaygii wixii lay siiyey aan ugu shaqeeyo
waagaag dhegaystayaal waxa ay xubnaha soo bartay dhinaca wax soo saarka beeraha iyo weliba si loo daryeeli lahaa magaalada buurama ugu warramayeen waryaha v o eda haashim sheekh cumar good waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda duhurnimo ee laanta aan idhahda barnaamijka dhallinyarada v o a oo idinka imanaysa washington
dhallinyaro soomaaliya oo qaarkood ku dhashay qaarkoodna ay ku koray qurbaha oo kaashanaya kuwa jooga gudaha dalka ayaa bilaabay barnaamij ay ku doonayaan inay taallo iyo masjid kaga dhisaan goobtii uu ka dhacay qaraxii soobe ee magaalada muqdisho afariyo tobankii oktoobar si loogu xusuusto dadkii ku naf waayay qaraxaasi dhallinyaradaasi qaar ka tirsan ayaa kulamoo la qaadanaya jaaliyadda soomaalida ee dalka kanada iyo hay-adaha kale ee dalkaasi si ay taageero ugu helaan waryaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaje ayaa warbixintan ka soo diray toronto dhallinyaradan ayaa si iskooda isku abaabulay waxayna doonayaan in si fudud aanan loo ilaabin dhibaatadii ka dhacday zoobe bishii oktoobar ee sanadkii hore hidaayo cusmaan oo iyadoo shan jira la keenay dalkan kanada islamarkaana waxbarashadeeda ku dhammaysatay magaaladan toronto oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa sharaxaysa barnaamijkan iyo waxa ay ka doonayaan barnaamijkan wadnaa wuxuu ku saabsan yahay qaraxii ka dhacay soobe magaalada muqdisho gaar ahaan gobolka banacdir qaraxaas wuxuu geysta khasaare badan markaa saa daraadeed waxaan dhahnay yani mar kastaba qarax buu dhacaa horaa loola jibadaa lix boqol oo qof noloshooda in hore looga gudbo yani sax ma ahan marka waxaa doonaynaa inagoo ixtiraamayna diinteenna iyo dhaqankeena in aan wax lagu xusuusto meesha ku dhisno insha allah waxaasna waxay noqon doonaan taalo yar oo masaajid dhinac ka ah oo ummadda qof kasta maalinta xusuusata intay kasto uduka karto si ummadaas ajirna u hesho oonan loo iloobin at the same time marka taas our idea ah hadda wadno insha allah bisha labaatan iyo sagaalkeeda aan ku qaban doona magaalada joana hidaaye ayaa muhiimadda ku sheegtay sidii loo xasuusan lahaa dhibaatada halkaasi ka dhacday dadka soomaalidana loogu wacyigelin lahaa sidii ay ugu hortegi lahaayeen dhibaatooyinkan oo kale muhiimadan ka leynahay walaal waxay tahay ummadda inaa la wacyigeliyo three milyan baa ku nool magaalada muqdisho ayagaasaa rabnaa inaa diiragelino inayna iloobin cunug yaroo saddex jira aa ugu yaraa inta meesha ku dhimatay cunug dambe dhiigiisa inuuna daadanin annaga ummadda ula jeednaa waa more of the human rights aspect than it is politics dowladda waan la xisaabtamaynaa sharci baan samaynayna ayaga xaggaa waa u jeesanaynaa laakiin taaladan waa ummaddaa loo sameeyey ummadayna ay uga socotaa is for the people by the people insha allah waxay sidoo kale sheegtay in dadka soomaalida iyo maamulka gobolka banaadir ay weydiisanayaan taageero ku aadan sidii ay ugu dhabeyn lahaayeen barnaamijkan ay wadaan ee lagu xasuusanayo dadkii ku dhintay qaraxii zoobe horta arrintan waa arrin annaga dhan naga dhexaysa ummad haddaanu nahay oo soomaaliyeed maasha allah marka waxaa rabnaa qof kasta oo gacan nagu sii kara wuu nagu sii karaa hadda alxamdulilah gobolka banaadir iyo dowladeyna wayna taageersan yihiin taageerana waan ka sugi doonaa insha allah laakiin wadankan aan kula- ku noolahay canada waxaa jira institutions oo historic iyo waxaas loogu talagalay ah, interested ku ah ay rabaan inay develop gareeyaan ay rabaan inay insha allah waxyaaba funding inay ku sameeyaan laakiin aniga waxaa laygu xijeeyey adugu lacag soo aruuri markaad soo aruurisa innaga intaabaa kugu daraynaa marka aniga hadda waxaan taaganahay inta la ii soo diray aruuriskeeda hadda wadaa insha allah laakiin ummadda soomaalida ay u furan tahay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan zoobe afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkii hore ayaa ahaa kii ugu darnaa ee ka dhaca soomaaliya kaasoo ay ku dhinteen boqolaal qof xuseen nuur xaaji v o a toronto waagaag dhegeystayaal waryahayaga xuseen nuur xaaji aad buu mahadsan yahay haatanna ah wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascade halka ay ku dambeeyeen labadii kooxood ee liverpool iyo roma iyo weliba kooxda barcelona oo iyaduna ah horyaalka jambiyonka difaacanaysa iyo weliba natiijadii xalay labadaa kooxood ay ku kala dhammaadeen waxaa inoo hayaa waryahayaga maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano ayaa soo gaaray ciyaarihiisii semifinalka waxaana habeenkii xalay hal la ciyaaray hal kulan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo roma labadan kooxood ayaa waxa ay ku ciyaarayeen garoonka anfield ee magaalada liverpool ee guriga kooxda kubadda cagta ee liverpool qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ciyaaryahan maxamed saalax waxa uu soo bandhigay ciyaar cajiiba oo laba gool oo aan kala dhicin ayuu qaybtii hore ee ciyaarta dhaliyey labadaasi gool oo u dhigay ciyaaryahan roberto farmino labadan ciyaaryahan ee farmino iyo saalax ayaa marka ay ciyaarayaan qaabka isku fahmaan waxaad soo xusuusanaysaa xidigihii dunida wacdaraha ka dhigi jiray ee reer baraasiil ee ronaldo iyo romari waxaa labadan ciyaaryahan ka dhex muuqda isfaham kubadeed oo aan la qiyaasi karin qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday maxamed saalax wanuunigiisii qurxoonaa iyo wacdarihii garoonka anfield uu ka dhigay ma aanu joojin oo laba kubadood oo aan kala dhicin ayuu u kala dhigay ciyaaryahanada saydu maani iyo roberto farmino oo iyagu ciyaarta ka dhigay afar gool iyo waxba ciyaaryahan james milna ayaa isna rigo koorna uu soo laaday waxaa madaxa ku hubsaday farmino oo ciyaartaasi ka dhigay shan gool iyo waxba islamarkaasina waxay kooxda kubadda cagta ee liverpool u ekayd koox u janjeerta dhinacii guusha hase ahaatee ciyaaryahan ciidan azeko iyo ciyaaryahanka la yidhaahdo diego brotosna ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa laba gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee roma labadaasi gool ayaa rajo soo geliyey kooxda kubadda cagta ee roma waxa ayna labadan gool oo u dhigma goolkiiba in uu yahay gool iyo wax lagu daray ayaa marka ay ku noqdaan garoonkooda roma ee olombic stadium waxa uu siinayaa fursadda in haddii kooxda kubadda cagta ee roma markaasi ay guushu ku raacdo saddex gool iyo waxba inay iyadu markaasi soo baxayso waxayna labadan kooxood fooda isdari doonaan labada bisha may oo ku aadan toddobaadka soo socda bartamihiisa kooxda kubadda cagta ee roma ayaa siday halkan kusoo gaartay waxay ahayd kadib markii lugtii labaad oo ay la ciyaartay kooxda barcelona oo tii hore afar iyo hal kaga soo badisay ee saddex gool iyo waxba ku suldaartay saddexdaasi gool oo ay roma dhalisana ay keentay in ay ciyaarahan heerkana soo gaarto haddaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool walow ay shan gool dhaliyeen kooxdoodu haddana kuma qanacsana guushan ay habeenkii xalay ahaa gaareen waayo waxaa weli maankooda ka yeeraya sida ay roma halkan ku timid oo saddex gool haddii laga dhaliyo bisha may labadeeda kooxda liverpool sidaasi ayay ku haraysaa hase ahaatee wiilka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee liverpool ee maxamed saalax ayaa dad fara badani waxay leeyihiin suuragal ma aha inuu garoonka rooma ka soo laabto iyadoo kooxdiisu aanay wax goola dhalin hase ahaatee dhinaca kale taageerayaasha kubadda cagta ayaa waxay leeyihiin roma markay gurigeeda joogtay waxa ay shibisay oo ay neefta ku dhejisay ciyaaryahanada louis suarez iyo leonel messi oo iyagu aan garoonkaasi wax goola ka soo dhalin haddaba la arki doonee halka ay labadan kooxood ku kala dambeeyaan marka ay fooda isdaraan bisha may labadeeda sidoo kale waxaa xusid mudan in habeenkii xalay ah kooxda kubadda cagta ee liverpool uu dhaawac weyn ka soo gaaray ciyaaryahanka khadka dhex uga ciyaara ee la yidhaahdo alex oxlade chamberlain kaasi oo aan la hubin in lugta dambe ee ciyaarahan uu ka qayb qaadan doono iyo in kale maantana kulan aada u adag oo ka tirsan ciyaarahaasi semifinalka ee koobka qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano ayaa iyaguna waxaa fooda isku daraya kooxaha kubadda cagta ee bayer munikh iyo real madrid labadan kooxood ayaa goor dambe oo caaw ah waxay ku kulmayaan magaalada munikh garoonka weyn ee kooxda kubadda cagta ee bayer munikh ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee real madrid oo iyadu koobkan difaacanaysa islamarkaasina labadii sano ee lasoo dhaafay koobkan haysatay ayaa kulankaasi noqonaya kulan adag oo ay fooda isku daraan kooxda kubadda cagta ee bayer munikh dhinaca iyo ciyaaraha n b a-dana haddii aan soo qaato kulamo xiise badan oo habeenkii xalay ahaa ay kooxu iskaga hor yimaadeen ayaa waxaa ugu mudnaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda kolayga ee san antonio spars iyo kooxda golden state warriors ciyaar adag oo dhex martay labadan kooxood ayaa ugu dambeyntii waxa ay guushu raacday kooxda kubadda kolayga ee golden state warriors oo iyadu u soo baxday wareega kale kadib markii shantii kulan ay labadan kooxood ciyaareen afar ka midihii ay kooxda golden state badisay sidoo kale kooxda kubadda kolayga ee philadelphia sxers ayaa iyana waxa ay ka badisay habeenkii xalaya kooxda miami head waxaana sidaasi ay kooxda philadelphia sxers ugu soo gudubtay wareega labaad halka kooxda kubadda kolayga ee boston celtics ay milwaki bucks sagaashan iyo laba dhibcood iyo siddeetan iyo toddoba dhibcood ay kaga badisay islamarkaasina ay ciyaarta haatan ka dhigtay saddex iyo laba oo lugta dambe la isugu noqon doono magaalada milwaki ee gobolka wisconsin halkaasi oy labadan kooxood fooda isku dari doonaan labadan koox ayaa ciyaartooda markaaad fiiriso waxa ay u eg tahay in ay gaari doonaan ilaa iyo toddoba kulan dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinle sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal qodob yaro sixitaan aan ku darnay kooxda difaacanaysa horyaalka waa real madrid dabcan barcelonana hore ayay kooxda roma uga soo badisay balada falastiin maxay nuxiye idaacaddiin waa gebagabe waa dhinacii heesaha codka macaan ee nimca yaasiin caraale heesta ee qalbiga suuba salaax
qalbiga suuba salax habeenka kaseexiyo naftana sasaaboo ku yidhi saaku ku dhimanayaaye inta samiri lahaw qalbiga suuba salax habeenka kaseexiyo naftana sasaaboo ku yidhi saaku ku imanayaaye inta samiri lahaw ahaadana saqda dhexe hurdada sardhada aniga oo ku jira ayuunbaan saliilayaayo saskiyo riyada igu badan sahwiga waxaa iigu wacan codkaagiyo suuradiyo intuu laysoo sawiro salaamkiyo sheekadii kalgacalkee mii sugnaa hadday sahal moodayaan sifaha ma ilo obi karo sifaha ma ilo obi karo sideenoo kale cishqigu labada uu isugu sidka dad baa saliidoo la rabaa samaanta dhexdooda taala inay kala saydhiyaan miyuuse iga suulayaa jacaylkani ku sidaa saaku igu daran yaho si weyn baa lay hayaa miyuuse iga suulayaa jacaylkan ku sidaa saaku iigu daran yaho si weyn baa layaaya dhegaystayaal heestaasaana u gabagabaa idaacadii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigoo cabdixakiin shibcayo falastiin axmed iimaan iyo guud ahaan babahda v o idinle sidaa iyo nabadgelyo
adaysan babada wadnaho oo aad saaxiib la tahay sirdiga ay kugu hayaan isbaadu sidaan sareedani kula jeclo samaanbani kula rabaa sidaydo kale ahaw sidaydo kale ahaw